bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alihi وsaxbihi wslm ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii musطalaxa ahaa alfiyaة اlxadiidka ama alfiyaة الsuyuuطi lilimaam cabdiraxmaan bn abi bakrin الsuyuuطiy raximah اllahu tacaala xasanka ayaan ku dhex jirnay alxasan waxaan gaarnay qaala abu daawuuda can kitaabih dakartu maa saxa wamaa yushaabih wamaa bihi wahnun aqul waxaydu laa fasaalixun fabnu salaax jacala maa lam yudacifhu walaa saxa xasan ladayhi mac jawaazi annahu wahan taasaa marka abyaadaasaa noogu soo dembeysay naadimku raximahullah waxa uu yidhi qaala abu daawuuda abuu daawuud waxa uu yidhi can kitaabihi kitaabkiisa wuxuu ka yidhi sunanka weeyaan kitaabkaasi dakartu waxaan xusay maa kii ayaan ku sheegay kitaabkaani saxa ansaxay iyo wamaa kii yushaabih saxiixa shabaho ee u eg waa xasankii wamaa ay ladii kii bihi ay fiihi dhexdiisa uu ahaaday wahnun dacfi aqul waan dhahayaa waxaysu meel laa aanan sidaa dhahaynin oo aanan sheegin oon ka aamuso waay oo aan waxba dhihin fa saalixun fa huwa isagu saalixun weeyaan mid u suubado ama in la xujaysto u suubadaa ama mutaabacaad iyo shawaahid in lagu kabo oo axaadiid kab ayuu galaa oo saasu u suubadaa fa ibnu salaaxa ibnu salaax fa jacala wou yeelay ibnu salaaxa ibnu salaax maa kii lam yudacifhu abu daawuud ounan daciifinin walaa saxa aan ansixin xasanun ay xasanan xasan ayuu ka dhigay ayb ibnu salaax wixii marka abuu daawuud ounan daciifinin isla markaana aanu saxiix yeelin wuxuu ka dhigay xasan ladayhi ay cindahu cinda abi daawuuda abuu daawuud agtiisa mac jawaazi annahu wahan iyadoo marka ay bannaan tahay lala qabo annahu kaas wahan inuu daciifoobo iyadoo ay bannaan tahay ay suuragal tahay xadiidka uu ka aamusaya abu daawuud in dacfi uu ku jiro xasan xadiidka uunan saxiix yeelin abu daawuud kana aamusay ay islamarkaana uunan daciif yeelin aanna ansixin isagoo wuxuu yidhi ibnu salaax xasankaan ku gaabinaynaa hoos xasan ma uga degaynuu leeyahay cinda abi daawuud xadiidku inuu xasan ka yahay saasaan leenahay maca jawaazi annahu wahan iyadoo weliba ay bannaan tahay ay yacnii dhici karto inuu daciif yahayba xadiidkaas isaga taasaa noogu soo dembeysay waxaan soo sheegnay marka madhabka raajixa ah ee muxadisiintu ay ku socdaan alimaamu nawowina uu taqriiriyey ibnu xajarna ku waafaqay kitaabka annukat calaa kitaabi ibni salaax la yidhaahdo annukat calaa kitaabi ibni salaax in abu daawuudka wixii uu ka aamuso in ay loo fiirinaayo baxhi iyo naqdi markii la baxfiyo wixii ay u qalanto ayaa xadiidkaas lagu xukumaa ama saxiixuu noqon karaa xasan buu noqon karaa daciifna waa noqon karaa sukuudka abu daawuud bimujarad xadiid ou ka aamuso fii sunanihina waxaan dhahnay waxaa ka horeeya horta shaqooyin fara badan shaqooyinkaas marka ka horeeya waxaa ka mid a xadiidkan horta abu daawuud inuu ka aamuso inay sax tahay maxaa yeeley sunan abi daawuud ilaa dhowr riwaayo ayaa looga soo wariyey abu daawuud sunankiisa riwaayat ibni daasa riwaayat lulu-i riwaayat ibni alacraabi waxaa dhici karta riwaayo sukuud inuu ku yaallo xadiidka uga aamuso riwaayo kalena inuu daciif cilladiisa inuu sheego marka marka aad leedahay xadiidkan abu daawuud waa ka aamuso inaad riwaayaadka horta jamciso riwaayaadka kitaabkan u jeedaa xadiidka uma jeeda kitaabka lagu weriyey saddexdaas raawi ayaan abu daawuud kitaabkan ka warisay sunanka dadkii ka dambeeyey riwaayaadkaas unbay marka ayagu asaaniiddooda ay galaan waxaa kaloo loo baahanya iyado laftirkeeda in la ogaado waxaa dhici karta abu daawuud xadiidka inuu sunanka uga aamuso meel kale oo aan sunanka ahaynna xadiidka cilladiisii uu sheego iyado laftirkeeda waa in tatabuc lagu sameeyo hadalka abu daawuud intaas marka marka la helo abu daawuud xadiidkan inuu ka aamuso ay sugnaatana waxaa la dhihi karaa xadiidkan xasanun cinda abi daawuud laakiin way dhici kartaa xaqiiq ahaan xadiidku inuu daciif yahay inuu saxiixayna waa dhici karta oo ninka baaxidka ee naaqidka isaga waxaa laga rabaa inuu baxiyo wixii baxigiisa oo u keenana inuu markaas ku qabto ee uu ku qaato waa kii uu yidhi wagayruhu jawazahu wahuwa alabar faxkum hunaa bimaa lahu adda nadar taas marka iyada waa kaas halkaasaan ku dhaafayna fain yuqal qad yablugu صixata lah qulna اxtiyaaطan xasana qad jacalah fain yuqal haddii la yidhaahdo qad yabluqu inuu gaaro ayaa la arkaa xadiidka abu daawuud oo ka aamusaayo asixata sixa inuu gaaraa la arkaa lahu ay cindahu cinda abi daawuud abu daawuud agtiisa qulnaa haddii sidaa la yidhaha ictiraadkaas la keena maxaad xasan ugu sheegaysaan abu daawuud agtiisa inuu saxiix ka yahay baa dhici karta eh qulnaa waxaanu leenahay buu yidhi qad jacalahu ibnu salaax wuu ka yeelay xasanan xasan ayuu ka yeelay iyadoo ixtimaalkan uu jiro ixtiyaaطan liajli ixtiyaadin dadaal dartiis ixtiyaad iyo dadaal macnaha waxay tahay xasan iyo saxiix derajo ahaan xasanaa hooseeyo marka wuxuu iska ilaalinaa saxiix inuu ku yacni dhiirado markaasuu inta ugu yar maqbuulka inta ugu yar oo xasan ah buu ka soo qaatay marka ixtiyaad ahaan buu xasan ugu sheegay ma ahane way dhici kartaa inuu saxiix yahayba laakiin mar haddii xasan iyo saxiix laysgarab dhigo ixtiyaadku wuxuu u dhow yahay xasan in lagu tilmaamo intaa weyn beydkan wuxuu ku sheegay ictiraadkanna marka waxaa keenay fa in yuqal ictiraadkan waxaa keenay ibnu rushayd alfihri ayaa keenay ibnu rushayd alfihri oo muxadis weyn ahaa kutub xadiid oo badanna leh ayaa iska lahaa marka oo rixladan milulcayba iyo kutub badan uu leeyahay asanan labyan iyo muxadis baaricana waa ahay culamaa landalusoo ku jiray culamaa landalus dhulkaas fa in yuqal marka ictiraadkan oo keenay ibnu salaaxuuna ku keenay oo wuxuu leeyahay ibnu salaaxow maxaad xasan ugu tilmaantay xadiidka abu daawuud ka aamuso iyadoo ay dhici karto cinda abi daawuud saxiix inuu yahay xadiidkaas waxaan leenahay buu yidhi marka suyuudi baa u jawaabaya waxaan ku jawaabaynaa ictiraadkaas wuxuu xasan u yidhi ixtiyaad iyo dadaalow ka waday oo inta uu dhihi lahaa saxiix xasankan baab ixtiyaad noqon karo fa in yuqal haddii la yidhaahdo qad yabluqu inuu gaaro ayaa la arkaa yabluqdaa faacilkeeda maa sakatahu abu daawuud waay wixii abu daawuud oo ka aamusay inay gaaraan baa la arkaa asixata sixa inay gaaraan saxiixnimo lahu ay cindahu cinda abi daawuud agtiisa haddii sidaa la dhaho qulnaa maxaad xasan u tiraahdeen marka maxaa u leedihiin maadaama saxiixba uu gaari karo wixii abu daawuud oo ka aamusay maxaa xasan ugu gaabiseen qulnaa waxaanu leenahay markaas qad jacala ibnu salaax wou yeelay hu yacnii kaas xadiidkaas ay dhici karta inuu saxiixa noqdo xasanan xasan ayuu ka yeelay ixtiyaadan liajli ixtiyaadin dadaal dartiis masaa-isha markii la yidhaha waa loo ixtiyaadaa meesha ugu yaraa la qabsadaa sooma waxa ugu yar baa la qabsanaya qofka saddex ragco iyo afar ragco hadduu ku shakiyo ixtiyaadku muxuu noqonayna saddexaa la hubaa sooma xasan iyo saxiix marka shaki oo galana xasankaba ka qaba adiga meesha kore ha aadin intaas waa waxa uu leeyahay bis ixtiyaadku kaas waa ayb fain yuqal famuslimu yaquulu laa yajmacu jumlata saxiixi nubala fain yuqal ictiraad kaleo haddana wadaa fain yuqal haddii la dhaho famuslimun muslim yaquulu wuxuu dhahayaa fii saxiixii yacni uu ku dhahayaa muqadamada saxiixiisa laa yajmacu ma ururiyo annubalaa dadka yacnii cilmiga iyo caqliga u saaxiibkaa ma iqaadkaa ma ururiyaan jumlata saxiixi saxiixa dhammaantiis dadka yacni iqaadka waaweyn oo xadiidkooda saxiix lagu xukumi karo iyaga yacnii inta xadiid ee saxiixa jirta oo dhan ma wada warin karaan kulligood faxtaaja wuxuu u baahday markaa muslim an yanzila inuu dego oo kuwaa uu ka soo dego lilmusadaqi ay lisaduuqi inuu u soo dego liikhraaji alxadiidi liikhraaji xadiidi saduuqi saduuqa xadiidkiisa soo bixintiisa inuu u dego ayuu u baahday ee kaasna maxaa marka xasan loogu sheegi waayo axaadiidta muslim ku suganoo noocaas ah maxaa xasan loo dhihi waayey oo saxiixu muslim waa ka la yidhaha axaadiidta muslim oo dhan wada saxiixa ayb wain yakun weli waa socdaa marka ictiraadkii wain yakun ayb haba ahaado laa yartaqii midaan kore ee wain yakun haba ahaado daalika saduuq ninkaa saduuqaa haba ahaado laa yartaqii mid aan koraynin fii xifdihi xifdigiisa mid aan koraynin oo rijaasha sarsare oo kaleba aan gaaraynin haba ahaada hallaa qadaa mow xukumo marka muslim fi dabaqaati ahaaniya dabaqaadka labaad bilxusni xasannimo ma u xukumo oo axaadiistooda mow xasan dhaho mila maa hallaa qadaadha mow xukumo ibnu salaax waaye fi dabaqaati ahaaniya dabaqaadka labaadee muslim bilxusni xasannimo mow xadiidkooda ku xukumo mila maa kii oo kale qadaa ou xukumay filmaadiya kii lasoo dhaafay ictiraadkan isaga waxaa wato ibnu sayidinaas wax kalena ma ahne fahamkiisa waa dhow yahay imaamu muslim baa muqadamada kitaabkiisa wuxuu ku yidhi dadka hiqaadka ee darajadooda ay aadka u sarrayso axaadiidta saxiixa ma wada koobi karaan marka waxaan u baahanaynaa dad ka hooseeya ayaga oo saduuq ah axaadiidkooda yacnii axaadiidtoodu ay xasan noqon karto ayaan u baahanaynaa si aan axaadiidta saxiixa si aan u soo saarno axaadiid lagu camal falo maqbuul ah maalan isaga daraja alculya wuxuu ka dhigay maalik iyo shucba oo kale maalik iyo shucba rag sarsara waa xadiid saxiixana ayaga dhammaantiis maku wada warin karaan raggaas waxaa loo soo degaa marka hoos darajo labaaduu sameeyey darajada labaad maalan waxaa ka mida uu ka dhigay leyth ibnu abi sulaym oo kale bahzi ibnu xakiim oo kale ragga la midkaa noqon moxamed bn isxaaq oo kale saaxiibulmaqaasi rag waxaa jira xadiidkoodu xasan uu gaarayo laakiin aan sida maaligoo kale u sarraynin imaamu muslimna kuwaas wuu ka soo saara asaga ee marka waxaa imaanaysa maal la dhaho imaamu muslim markuu dabaqadaas labaad uu ka soo saaraayo fii saxiixihii uga soo saaraayo xadiidkaas maxaa xasan loogu xukumi waayo ila rijaashiisu mawda aan dabdigoodu taam ma aha maogtahay rijaal oo dabdigooda uunan taam ahayn waay oo dabdigooda uu dhexdhexaad yahay maxaa loogu xukumi waaye axaadiidta muslim ku sugan ee saxiixu muslim ku jirtee rag noocaas ay warinayaan maxaa xasan loo dhihi waaye uu leeyahay oo ibnu salaax uu u dhihi waayey oo ixtiyaa ixtiyaadan muxuu xasan u dhihi waayey iyagana kuwaas ictiraadka ibnu salaax lagu arooriyey kaas marka labada beyd macnayntoodu saas waxaa weye wuxuu leeyahay saxiixu muslim rijaashiisa markaan inta soo dhiganno qaarna waa rijaashii dabdigooda oo taamka ahay qaarna rijaal dabdigoodu wax ku jiraan waayo laakiin aslu dabdi haysto oo xadiidkooda haddii aan muslim uunan warin lahayn ee abu daawuud ama meel kale ay ku jiri lahaayeen xadiidkooda xasanaa la dhihi lahaa ayagoo marka saxiixu muslim ku sugan xasan maxaa loo dhihi waaye uu leeyahy marka oo ibnu salaax uu sidaa u dhihi waaye taas marka uu ka jawaabayaa wuxuu uga jawaabi doonaa muslim kitaabkiisa isagaa wuxuu ku calaameeyey oo magac uga dhigay saxiixu muslim aljaamicu saxiix isagaa yidhi marka isagaa wuxuu marka yidhi inuunan soo saarin ilaa xadiid saxiixa isagaa sidaa shardistay walidaalika wax allaale wixii muslim ku sugan ee rijaal noocaasaba hadday doonaan ha wariyaan xasan ma dhahaynee saxiix baan dhahaynaa sababtoo ah kitaabkaaba saxiixu muslim la yidhaahdaa nacam muslimna wuxuu shardistay inuunan ku soo saarin ilaa wax saxiixa ma ahna idan cindahu waa saxiix axaadiidtan marka cinda muslim ayb marka sida tan abu daawuud oo kale ma aha laakiin abu daawuud taas ma hayn uu leeyahay shardi abu daawuud ou shardiyey ee uu yidhi wixii aniga aan ka aamuso waa saxiix ma jiro waa saalix unbuu yidhi nacam mar haddii saalix uu yidhina waa erey ka dhexeeya saxiix iyo xasankaba waa ka dhexeeya ixtiyaadanaan xasanka u qabsanay marka abu daawuud la joogo laakiin marka halkan la joogo maadaama muslim isaga uu shardiyey xadiid saxiixa mooyaane meeshaan inuuna wax kale ku soo saarin waxaan leenahay wixii uu meeshaas ku soo saaro saxiixu imaam muslim uu saxiixiisa ku soo dhex saaro fa saxiixun xasan ma dhahayno maxaa yaele inda cinda alimaam muslim bayba saxiix yihiin yani saxiixun cindahu baan ujeedaa fain yuqal haddii la dhaho fayaquulu muslimun muslim wuxuu dhahayaa laa yajmacu ma ururiyaan annubala iqaadka waaweyn jumlata asaxiixi axaadiidta saxiixa dhammaantood haddaad tiraa xadiid saxiixan raadina ragga iqaadka waaweynna aan ka helo ma helaysa qaar badan baad ka weynaysaa faxtaaja wuxuu u baahday markaa muslim an yanzila inuu dego lilmusadaqi lisaduuqi inuu u dego iqa haddaa maqasho xadiidkiisu waa saxiix saduuqna xadiidkiisu waa xasan si ay u kala fahamtaan ibnu xajar taqriibu tahdiibkiisa raawiga xadiidkiisu ou xasan yahay saduuquu ku sheegaa raawiga xadiidkiisu ou fi darajati اlculyaa yahayna iqatun ayuu dhahaya waa isilaax ibnu xajar ogow ninka ardayga annaga sidaan oo kale oo bilaawga ahna waxaa u fiican inuu isagaas iska raaco taqriibkaas iyo inuu iska fiiriya isagaa usoo koobay aqwaasha oo culamaa uljarxi watacdiil laakiin haddaad tiraa kutubta waaweynaan fiirina waxaa dhici karta saduuq ayagu inay macno kale u haystaan marka kutubtaas wakhtigeeda aad aragto aada aragtid laakiin xadiidkii nin saduuqa oo ku jiro macnaha waxaa weeye waa xasan xadiidkii hiqaad wada ahar rijaashiisu ay wadayihiinna waa saxeix lidaalika marka faxtaaja wuxuu u baahday muslim an yanzila inuu dego lilmusadaqi lisaduuqi inuu usoo dego saduuqii oo yacni ninkii xadiidkiisa oo xasanka noqonayo usoo degaa oo u baahanaya yani inuu usoo dego u baahday ayb wain yakun haba ahaaba ninkaas saduuqa ah laa yartaqii mid aan fuulaynin oon gaaraynin oon kor aan gaaraynin fii xifdihi xifdigiisa ninkaas saduuqu haba ahaada xifdigiisa mid aan sara maraynin oo ninkaas kale aan gaaraynin sidaa haba ahaada hallaa qadaa mow xukumo ibnu salaax fi dabaqaati dabaqaatka ahaaniyati labaad adabaqaat ahaaniya waxaa weyaan muslim rijaashu wuxuu ka dhigay saddex dabaqo dabaqo xadiidkeedu waa saxeix fiiri dabaqada labaad magacyada uu sheegay waa dad xadiidkooda uu xasan yahay bayna alxusni iyo dacfi dhow oo qariib ah dabaqada saddexaad waxaa weeyaan rijaal aad u daciif ah wuxuu tilmaamay dabaqada saddexaad inuunan xaggooda soo aadaynin kuwa saddexaad isku hawli maynuu yidhi xadiidkoodaaba daciif ah labadan laakiin marka saxiix iyo xasan xadiidkooda uu yahay buu wax ka soo qaataa oo uu ku leexdaa imaamu muslim sidaas ha ahaato dabaqaadkan culimmadu marka waxay yidhaahdaan muslim saddexdan qolo ma wuxuu ka wadaa mid kastaa kitaab gaaraan u alifaa oo kuwaan xadiidkooda kitaab kuwaan dhexe xadiidkooda kitaab kuwa ducafadaan axaadiidta ay wariyaan kitaab saasuu ka wadaa mase wuxuu leeyahay kulligood kitaabkaanaan ku dhex sheegaa ilaa wixii isaga uu yidhi ma sheegayna ma ahana ku leexan mayna maahna intaba labadaas ixtimaalba culammadu waa sheegaan laakiin saxiixiisa wuxuu ku soo rijaasha muslim oo saxiixa wax uga wariyey imaa waa hiqo imaa waa saduuq ayagoo sidaa wada axaadiidta dhanna waa wada saxiix ninkan saduuqa xadiidka uu warinayo xasan la dhihi maayo sababtoo ah muslim isaga cindahu saxiixu xadiidka agtiisa ka yahay likownihi adkhala fii saxiixihi uu dhexgeliyey ajib suyuudi baa marka jawaabaya wuxuu le ajib ku jawaab bianna musliman muslim sharada wuu shardiyey fiihi ay fii saxiixihi kitaabkiisa saxiixa dhexdiisa wuxuu ku shardiyey maa saxa wixii ansaxo ayuu shardisay famnac aniyow adiga diidoo manci an yuxada in loo hoobiyo lidilxusni xasannimo mid u saaxiiba xaggiisa in loo hoobiyo oo loo daadajiyo diid adigana jawaabtu marka waa taasa wuxuu leeyahy waxaad tidhaahdaa ajib jawaab waxaad ku jawaabtaa muslim isagaa kitaabkiisa wuxuu u shardistay xadiid aan saxiix ahayn inuunan ku sheegin marka sidaa darteed saxiixii in laga soo dejiyo oo xasan la keeno iska diid buu leeyahay isagaaba la diidayoo aan shardigiisii shardi saxiix uu yahay ajib jawaab bianna ajib jawaab bianna musliman muslim sharada wuu shardiyey fiihi fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa maa ayuu shardiyey saxa ansaxay famnac ee manciyoo diid an yuxada in loo hoobiyo oo hoos loogu rido lidilxusni xasannimo kii u saaxiib ahaa xasan in la geeyo diid markaa adigana ila isagaasaa yidhi intaa marka ictiraadka waa kaa ictiraad saddexaad buu keenayaaye waxauu yidhi fain yuqal fi sunani sixaaxu mac daciif yahay walbagawiyu qad jamac musaabixan wajacala alxisaana maa fii sunanin qulna istilaaxun yuntamaa fain yuqal haddii la yidhaahdo fi sunani sunanka dhexdiisa waxaa ah asixaaxu axaadiid saxiixa ku jirta sunanka mac daciifihaa kuwo daciifana lala qabo ay ku jiraan walbaqawiyu imaamu lbaqawina qad jamaca waa ururiyey masaabixan masaabix yacnii kitaabu lmasaabiix ayuu ururiyey kitaab magaciisu wa jacala wuxuuna yeelay alxisaana xasanka wuxuu ka dhigay maa shay fii sunanin sunan ku sugan xadiidkii sunanka ku sugan oo sunanka ay wariyaan xasan weeyaan buu yidhi wixii saxiixayn ku sugan waa saxiix wixii asxaabu sunan ay wariyaanna waa xasan saasuu yidhi haddii sidaa marka ictiraadkaa asna lala yimaado qulnaa waxaanu leenahay qulnaa waxaanu leenahay isطilaaxun huwa isagu isطilaaxun erey bixin weeyaan iyo isطilaax isطilaaxaas oo yuntamaa yacnii loo nisbeeyo isaga loo nisbeeyo baqawi halkan saxiixii xasan baa adoo hadda baratay baqawina wuxuu qabaa yacnii isطilaax kitaab la yidhaha almasaabiix ayuu alifay oo asal u ah kitaabkan la yidhaha mishkaat اlmasaabiix mishkaat اlmasaabiixa tibriizi asal waxaa u ah kan masaabiix baqawi baqawina waxaa la yidhaahdaa alimaam abu muxamed alxuseyn bnu mascuuda la yidhaha albaqawiyu tafsiirka macaalimu tanziilka la yidhaha buu leeyahay sharxu sunna kitaab la yidhaha oo weynoo toban mujallada buu leeyahay axaadiid ah wuxuu leeyahay altahdiib fii fiqhi اlimaami الshaafici fuqahada shaaficiyada waa weynuu ku jiraa xagga furuucdan marka asaga isطilaaxa u samaystay kitaabkiisa almasaabiixoo waxa uu yidhi wixii bukhaari iyo muslim ay wariyaanna saxiix ayaan dhahayaa wixii sunanka ku sugan abu daawuud tirmidi nisaa ibnu maajah ay wariyeenna xasanun waa xasan buu yidhi wixii sunanka asxaabu sunan ay wariyaan waa xasan wixii bukhaari iyo muslim ay wariyaanna waa saxiix bisaas isaga saxiix xasan waa isdilaax marka asaga u gaara waa ee sunanka waxaa laga dhex heli karaa saxiix waxaa laga heli karaa xasan waxaa laga heli karaa daciif nacam ee asaga isdilaax asaga u gaara waa u gooni ah marka isdilaax u gooni ah weeyaan dheh marka waxbaha ku ictiraadan kaas oo kale fa in yuqal haddii la dhaho fi sunani sunanka dhexdiisa asaxiixu baa ah saxiixi baa ah sunanka dhexdiisa waxaa ah asaxiixu haddii la yidhaahdo mac mac daciifihaa lala qabo daciifkeeda lala qabo ayb saxiix iyo daciifba waa ku wada jiraana maxaa xasan keliya ou baqawi ugu koobayaa walbaqawiyu imaamu lbaqawina nisbatan ilaa baqshuur waay nisbadiisa ninkan hadda baqawi baqshuur weeyaan nisbadiisa meel baqshuur la yidhahdo waa loo nisbeeyaa marka waa nisbatun calaa gayri اlqiyaas waay qiyaaska carabiyada kuma socoto baqshuur baqawiyunaa la leeyahay waa ray oo raasiyun la yidhaha bilaadu ray ninka ka yimaada raasiyun zaa'idan meelay ka timid lama yaqaan qaacida hadda marka qawaacid nisba haddaad qaadda wax waa samaacaas unbaa lagu maqlay walbaqawiyu baqawina qad jamaca wuu ururiyey masaabixan masaabix kitaabkiisa almasaabix buu ururiyey wa jacala wuxuuna yeelay alxisaana xasankii maaba ayuu yeelay oo ka yeelay fii sunanin sunan ku sugan wixii sunanka ku sugan sunan abi daawuud ama tirmidi ama nasaa ibnu maajah xasan buu yidhi qulnaa waxaanu leenahay buu yidhi huwa isagu isilaaxun isilaax weeyaan isilaaxaasoo yunmaa ay yunmaa ileyhi isaga loo loo tiiriyo ama yantami isaga u abtirsado waa isilaax isaga u abtirsado weeyaan yarwi abu daawuuda aqwى maa wajad uma daciifa xayثu غayrahu faqad wالnasaئiyu man lam yakunu اtafaquu tarkan lahu wاlآakharuuna alxaqu biاlhamsaةi ibna maajahin qiila waman maaza bihim faina fiihim wahan yarwi abu daawuuda abu daawuud wuxuu warinayaa aqwaa maa kii midkii ugu xooga badnaa wajada oo helo allaala wuxuu hela midka ugu xooga badan buu sunanka kusoo saaraa uu ku wariyaa yacnii aqwaa maa wajada ay fi lbaabi waay baabka uma markaa dabadeed addaciifa daciif buu warinayaa hadduu waayo xaysu meel ayuu daciifku warinayaa faqada uu waayo hayrahu hayro daciifi daciif hayrkii halkan marka wuxuu ku sheega yanii shardi abu daawuud uu leeyahay oo sunan abi daawuud yani ugu socdo dhexdiisa baabka abu daawuud waa kitaab aad u nafci badan fiqhina ah waay oo axaadiidta axkaamta qaalibkeeda sunan abi daawuud baa laga helaya xataa culamada qaarkood waxay ka fadili jireen bukhaariga iyo muslimka dhinaca marka la feeriya axkaamta waa maaha dhinaca sixada maaha dhinaca axkaamta masaa'ilulaxkaam marka la yidhaha qaalibka yacni kitaabka waa kitaab fiqi camal waa axaadiidulaxkaam kitaab aad u koobay abu daawuud marka wuxuu sameeyaa baabka xadiidka axaadiidta uu ka haayo ee uu wariyey midka ugu xooga badan buu baabkaas ku soo saaraa haddii uu waayana de midka daciifka uu markaas qabsanaya dabcan oo maxaa yeeley cindahu asaga abu daawuud agtiisa xadiidka daciifka ah iyo ra'yiga daciifkaa xoog badan agtiisa sida imaam axmedba uu ahaa imaam axmedna sidaasuu ahaan jiray ilaa imaam axmed la su-aalay nin laba ninoo magaalo joogtaa la weydiiyey ninna axaadiidtou yaqaanaa laakiin ma kala yaqaanaa la yidhi saxiixooda iyo daciifkooda ma u kala soocno laakiin axaadiidta rasuulka uu daneeyaa ninna waxaa la yidhi marka waxaa weya waa eber axaadiidta eber buu ka yahay yaa wax la su-aalay yaa wax la weydiinayaa baa layidhi axaadiid ma haayo yacnii waa aqwaalulculamaa unbuu hayaa maalan yaa wax la su-aalaa markaasuu wuxuu yidhi kan xadiidka nebiga haayo danaynaa la su-aala yani isaga yacnii inta uu yani waxaa weya axaadiidta rasuulka khayrkeeda iyo barakadeeda iyo sawaabkeedaa badan hadal rasuul iyo hadal imaam kale isku mid ma aha mar walba ka barako badan marka abu daawuud madhabkaasi ku socdaa isaga laftirkiisao baabka haddii loo waayo xadiid saxeixa daciifkii iyo hadday isku yimaadaan ra'yi culummo daciifka horumarinasaasweymarka wuxuuna ku dadaalaa abu daawuud halkii baab inuunan ku soo qaadin wax ka badan laba saddex xadiid ka badan maku keena baabkii kitaabka waa soo gaabiyey marka baabkaas labada ama saddexda xadiid uu ku keenayo agtiisa kuwa ugu xooga badan uu ku dadaalaa hadduu waayana markaasuu daciifka u aadaa walidaalika haddaad tira abu daawuud muxuu daciif u warinaa daciifka wuxuu u warinayaa cindahu daciifka iyo ra'yiga daciifka ayaa soo sokeeya sidaa darteed marka uu leeyahay maaha inuusan fahamsanayn xadiidku inuu daciif yahay waa fahamsan yahay laakiin wax kaloo baabka uma haayo masalan baab ayuu guntayaa baabu kada wakada xukunkaas xadiid ku soo arooray oo saxiixa hadduu haayo xadiidkaas buu ku qoraa meesha haddii aan la hayninna daciif buu qoraa yarwii abu daawuudda abu daawuud wou warinayaa oo waa wariyaa fii sunani yacni kitaabkiisa sunanka aqwaa maa ki mid midka ugu xooga badan aqwa ladii shayka ugu xooga badan wajada oo helo uma markaa dabadeed addaciifa daciifkiiba warinaya hadduu xayu meel faqada uu waayo hayrahu hayrkiis daciif waxaan ahayn oo xoog badan hadduu waayo daciifkiibuu marka keenaya sababtaas waa marka sababta abu daawuudka axaadiis daciif ah ugu arkaysa hamoodin marka isaga inuusan aqoonin oo muxuu usoo saara hadhihin sababka usoo saaray waxay tahay baabkan wax agtiisa ka ansaxay ayaan oolinoo baabkaas ku saabsan marka daciifkiibuu usoo degaa marka والنسائي mن lm ykun اتfqوا trka lh والآakharuuna alxaqu والنسائiyu imaam النasaaئي ayb nusda qaar والنasaaئiyu bay qorayaan intana waa iska sax nisbaةa ilىa nasa wey nasa nasawiyun waa la dhahaa nasaa'iyunna waa loo nisbaya النasaaئiyuna waa la yidhaha النasaaئiyu waana bfatxi الnuuna bkasri الnuun ma ahan dadka waxaa ku badan النisaaئiyu والنسائي imaam النسائي mn ruux والنسائiyu النسائي يukariju wou soo saar wou soo bixiyaa xadiiثa man qof xadiidkiisuu soo bixinayaa lam yakuunuu aynan ahayn iyagu itafaquu kuwii isku waafaqay tarkan ka tegis lahu isaga laga tago aynan isku waafaqin halkan wxuu ku leeya نasaaئي sunankiisa ragga uu axaadiidta uga wariyo sunankiisa ee uu isaanii yacni isaga uu isticmaalo oo sunanka dhexdiisa uu wax uga warinayo waa qof tarki iyo yacni ka tegis laga tagaa culammada aynan ku ijmaacin qof kasta oo yacni bimacnaa qofkii lagu ijmaaco in laga taga xadiidkiisa waa ka tega isaga qofka uu ka soo saarayana waa qof aan lagu ijmaacin in laga tago ijmaacan haddaba marka uu sheegayo ijmaac khaasa waayo ogow ijmaaca caadiga ha u malaynin nin culummada oo dhan ay ku ijmaaceen ha u qaadanin haddaynan ku ijmaacin culummada dhan qofkaas tarkigiisa nasaa-i inuu ka warinayo oo min hunaa marka aada istiraadid madhabka nasaa-i waaba madhab oo aad u jilicsan oo madhab yacnii tasaahula ka muuqda ha isdhihin ma ahan tasaahulka ma muuqdo ee ijmaaca ijmaac khaasa ah ijmaacu waxaa weeye rijaasha la naqdiyo rijaal اlisnaad ee la naqdiyo ragga wax naqdiyaa dabaqaad waay ragga wax naqdiya waa dabaqaad shucba iyo sufyaan waa dabaqo waxbay naqdiyaan yani rijaashay ka hadlaan baa laga wadaa yaxya bnu maciin axmed binu xambal waa dabaqo yaxya bnu saciidin اlqaطaan iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi waa dabaqo imaamu اlbukhaari iyo abu xaatimna waa dabaqo ama abu xaatim iyo abu zurca haddaad doonto iska dhe waa dabaqo waa rag yacnii zaman walbaa ragga rijaasha ka hadlo oo jarxiyo dabaqaad waa mar walba dabaqo kastaa laba un ka soo qaba adiga hadda nasaa-i madhabkiisu marka waxay tahay qofka ay ku ijmaacaan shucba qofka ay ku ijmaacaan shucba iyo thawri shucba iyo thawri qofka ay ku ijmaacaan inay oo labadooduba ay ka tagaan yani oo yidhaahdaan fulaanu daciif nasaa-i waa ka tega isaga waxba ka soo saari maayo labadooda midkay isku khilaafaan marka maalan shucbaa jarxiyey thawrina marka waa waa waa tacdiiliyey ou qaadanaa kaas kaas ou qaadanaya maalan thawri yaa tacdiiliyey oo iqa ayuu ku tilmaamay shucbana waa jarxiyey waa iskhilaafeen ma aragta dabaqadii labadiina dabaqada waa iskhilaafeen wuxuu qaadanaa marka isaga markaas ninkaas waxaa ka warinaa marba haddii ninkii dabaqo kastaana waxay leedahay mutashadid iyo muctadil nin xoogaa rijaasha ku ad adag iyo nin muctadil oo dhexdhexaada thawri waa dhexdhexaad shucba waa mutashadid soma garan yaxya bnu saciidin alqaطaan waa mutashadid cabdiraxmaan ibnu mahdina waa muctadil haddii marka ninku uu ka tago yaxya alqaطaan ninkaa uu yidhaha waa daciif cabdiraxmaan ibnu mahdina uunan ka tegin ee uu yidhaha waa iqo nasaa-i waa ka soo saara labadooda hadday ka wada tagaanna waa ka tegaa isagana ijmaaca marka lagu sheega waa ijmaac khaas oo noocaasa dabaqo kasta oo ka hadasho jarxiga iyo tacdiilka wuxuu fiirinaya hadday tarki isku waafaqaanna ninkaa waa ka tagay oo ka tegay haddii aynan isku waafaqino oy iskhilaafaanna isagu waa ka soo saara xadiidka marka madhabka nasaa-i ma ahan madhab oo tasaahul marka ma aha sidaa u garam ijmaaca uu ka hadlaayana waa ijmaac khaasa wahaakada abu xaatim iyo abu zurca abu zurca muctadila abu xaatim waa mutashadid hadduu abu zurca tacdiiliyo ninkaa iqo weeyaan uu yidhaha abu xaatimna uu yidhaha maya dacfi baa ku sugan nasaa-i waa u ka soo saara oowaa ku arkay sunankiisa abu xaatim waa ka tegey abu zurcana waa ka tegey asna waa ka tegayaan wالنaسaئiyu imaam النaسaئي yuqariju wou soo bixiyaa xadiiثa man ruux xadiidkiisa lam yakuunuu aynan ahayn dabaqaadka oo rijaasha ka hadasho itafaquu inay isku waafaqeen tarkanka tegis lahu isaga laga tago kaynan isku waafaqin tarki aysan iskugu waafaqin waa ka soo saaraa wاlaakharuuna alxaquu mas'alo kalow bilaaba wاlآakharuuna kuwo kalena alxaquu way haleeshiiyeen bilhamsati shantii shantii waa kuween bukhaariga muslimka abu daawuud tirmidi inasaa'iba shantii bay waxay haleeshiiyeen ibna maajahin ibnu maajah ibnu maajahin ibnu maajah ayay haleeshiiyeen ibnu maaja ta'buu ku dhigay hadda halkan laakiin ibnu maajah marka la dhahaayo waslan wa waqfanba mar kasta ha baa la akhrinaa rawa bnu maajata khalad waay rawa bnu maajata maaha rawa bnu maajahin baa leedahay rawa bnu maajah markaa istaagaysid iyo markaad waslinaysaba ha un baa la akrinaa waa ibnu maajah ta meelay ka soo gasha male ta marbuuda ahoo marka la waqfinaya ha loogu istaagayo ma ahan tii saas aydaa u qaadana ibnu maajah waslan wa waqfanba ha un baa loogu ha baa loogu istaagaa laguna wasliyaa marka nacan wuxuu yidhi walaakharuuna waalxaquu way haleeshiiyeen alaakharuuna kuwo kale bilhamsati shantii ibna maajahin ibnu maajah ayay haleeshiiyeen qiila waxaa la yidhi oo ibnu maajah lix looga dhiga meeqoona umahaatu sita marka loo bixiyey qiila waxaa la yidhi waman qiila waxaa la yidhi waman ruwaad qiila waxaa la yidhi waman yacni ruwaad mantaan hadda waxay ku dhacaysaa ruwaad dadka wax wariyo waman yacnii ruwaad maaza ou la soocmay bihim iyaga ou la soocmay ibnu maaja fa inna fiihim dhexdooda waxaa ah wahan waman ruuxii waman ruuxii dheh maaza ou la soocmay bihim iyaga mankaa ou la soocmay ibnu maaja fa inna fiihim dhexdooda waxaa ah wahanun wahan wahanan dacfi baa ah fa inna fiihim wahan wahanan waa asalkii luqatu rabiica ugu istaagay luqatu rabiica wqifa calaa luqati rabiica wahan ay fa ina wahanan aa fiihim dhexdooda ahaadeen halkan marka wuxuu yidhi jumladan kalena waa ku anfacaysaayo waman maaza bihim fa ina fiihim wahan rijaasha ibnu maaja oo la soocmay ibnu maaja lix soo loogama dhigin sunankii lix baa sunankii looga dhigay waxaa looga dhigan ujeedaa shantii rijaasha ibnu maaja bis uu ka wariyo oo bukhaari uunan ka warinin muslim ka warinin abu daawuud ka warinin tirmidi ka warinin nasaa-i uunan ka warinin oo min rijaali ibni maajah bis kuwa ah kuwa ibnu maajah keligood uu ka wariyo qaalibkooda waa rag ducafaa waa daciif dacfi u wada badan saasuu ku leh waana sidaas ibnu maaja ma ogtaha ragga oo ka warinayo qaarna wou la wadaagaa oo shanta kale u la wadaagaa ama wuxuu la wadaagaa qaarkood shanta dhammaan lama wadaagayo qaar buu la wadaagaa kuwana asaga keliyay rijaal u yihiin oo shanta kale maba ka wariyaanba kuwa noocaasoo sinfigan dambe daciifiinay u badan yihiin intaasoo waxuu kuu sheega axaadiidta marka isaga uu la zawaa-idda oo keligiis oo wariyey oo kala zaa'id noqday ragga kalena waxaa gooni u soocay busiiri almisbaaxu الzajaaja bizawaa'idi ibni maajaha la yidhaha kitaabkaas marka wuxuu ku takhriijiyey axaadiidta ibnu maaja oo la goonida noqday oo ragga kale aynan warinin isaga takhriijiyey walidaalika marka haddaa maqasho akhrajahu ibnu maaja wasaxaxahu اlbuusiiriyu ayaa arkaysaa nacam buusiiriga waa muxadiu ah nacam midkaan ma ahan burdaha alife ma aha nacam kaas culamo ma ahayn nin iska abwaanu ah adiig ahaa manaa baan waaan ka wada waa adiib nin shiciro ahaa ninkaas nin cilmi ma ahayn weligiis kitaab qorana lama hayo xer ou kiciyo midna lama hayo dadaa isku qalda marka buusiirigan kaasay moodaan isku waqti xataa maba ahayn wuxuu yidhi marka waman ruuxii maaza ibnu maaja ou la soocmay bihim iyaga ou la soocmay maazada faacilkeeda ibnu maaja fa ina wahanan dacfi aafiihim dhexdooda ahaaday kuwaas تsاhل الdي عlyhا أطلقa صحيiحة والdاrmي والمنتقى وdunha مساند والمعتلي minha اldي لأحmد والحnظلي تsاahل waa تsaahulay اldيi kii أطلqa ku iطلاaqay calayhaa sunankii ku iطلاaqay صaحيiحatan kii ku iطlaaqay صaحيiح culamada qaar baa waxay ku iطlaaqeen sunanka صaحيixa ay ku iطlaaqeen tirmidi oo kale aljaamicu صaحيixa la yidhi ninkii yacni kutubahan sunanka saxiix ku idlaaqay oo saxiix ku idlaaqay oo saxiixi sidaa yidhi waa tasaahulay buuri tasaahala aladii kii waa tasaahulay adlaqa idlaaqay calayhaa sunankii ku idlaaqay saxiixatan ku idlaaqay waa tasaahulay wadaarimiyi daarimi kii ku idlaaqay saxiixna waa tasaahulay waalmuntaqaa muntaqaha ibnuljaaruud ninkii saxiix ku idlaaqayna waa tasaahulay daarimi musnadu daarimi kitaabka daarimi uu leeyahay musnadu daarimi la yidhaahdo muntaqahana waxaa la yidhaahdaa muntaqa ibn اljaaruud ibn اljaaruud wuxuu leeyahy kitaab la yidhaha almuntaqa marka kitaab aad u saxiix badan isaga jiraan wax daciifa laakiin saxiixiisa aad u badan kitaabka asaga muntaqa ibn اljaaruud aa la yidhaha abu isxaaq alxuweyni aa taxqiijiyey asagoo muxaqaqa u jiraa kawt اlmakduud ayaa la yidhaha kawt اlmakduud fi taxqiiqi muntaqa ibn اljaaruud muntaqahaas marka iyo sunani daarimi iyo musnadi daarimi iyo kuwan kale sunankan afartaa ninkii saxiix ku idlaaqay waa wuxuu yidhi waa waa tasaahule kulligood saxiix ma wada ah hal ha fahmin marka kutubo sheekh اlalbani marka uu taxqiijiyo waxaa jira ku magacaabay saxiix abi daawuud saxiix tirmidi ha u malayna yani inuu leeyahay tirmidiga waxa ku jira o dhan baa wada saxiixa saa ma aha saxiixu tirmidi markuu leeyahay macnuu waxaa weeyaan tirmidigii intii saxiixa ahayd buu gooni u qoray intii marka daciifka ahaydna macnaha waxaa weeyaan waa kala soocay marka intii saxiixa ahayd wuxuu ku idlaaqay saxiixu tirmidi marka ee kitaabka dhanaa saxiixa ma aha inuu leeyahay suyuudi kuwa ka hadlayana waa dadka kitaabkoo guud dhahayo saxiixu tirmidi iyo kale taasuu ka hadlaya iyada laftirkeeda midaan sheekh ilalbani laftirkiisa markuu saxiix sunan abi daawuud iyo daciif sunan abi daawuud iyo uu leeyahay mar walba ma ahan iyada laftirkeeda yacnii musallam ma aha yani wax kasta oo saxiixi sunan abi daawuud ku qoran waa wada saxiix macnaheedu maaha qaar in daciif laga helo waa dhici kartaa waxaan waa ijtihaad ijtihaadka qofka muxadidkaana yukhdiu wa yusiibu sooma garana kuwa uu daciif ku sheegayna qad inay saxiix noqdaan inkastoy aad u yartahay taas kuwo uu xasaniyo oo daciifana waa jiraan oo culummo zamankan joogto ay sidaasoo kale iyo kuwo ka horreeyey ay dacfi saareen marka sideeda haddaad maqasho axaadiidta hebel waa saxiixiye hebel waa daciifiye waa ijtihaada ogow waa baabulijtihaad baabku hadduu baabulijtihaad yahayna waa sawaabna waa noqon karaa khadcana waa noqon karaa saa in loo fahmo yacni xadiidku ma ahan ha u malaynin qaala llaahu iyo qaala rasuuluhu oo kale inuu yahay tasxiixu iyo tadciifka oo sheekh ilalbani wuxuu saxiixiyey qaala llaahu oo kale ma aha qaala rasuuluhuna ma aha qad waqad sida culimmadii ka horreysaba isaga oo u leeyahay yani u tacqiibinayo way dhici kartaa in loo tacqiibiya ma aha marka sheekh annaga inaan duraynana ma aha dariiqadiisaa saas ahayd bsheekh ilalbani isaga laftirkiisa dariiqiisa wuxuu ahaa dariiqadan sidaanu dariiqadiisu ay ahayd laakiin ninkii marka dee ahal u ah wuu ka hadli karaa ninkii inta yacnii ahlucilmi ama zamankiisa ha joogo ama ha ka horeeyo hadday iskhilaafaanna wixii un u dhow markaas qawaaciddii ay culammadu wax ku kala rajixi jireen yaa lagu kala rajaxaa nacam nacam tasaahal aladii calayha adlaqa dadka marka culammada inay kala jiijiitaan ma aha oo qaar ay yani culammadii inay kooxa ka kala dhigaanoo kale ma aano sida ninkan caalimkaa kooxa iskale caalimkaas kalena koox kala iskale waxaas wax jira ma ahan diin ilaahayna ma aha dhaqan culamana ma aha culammada islaamka kulli culamay noo wada yihiin tasaahal aladii kii waa tasaahulay alaqa ilaaqay calayha cala sunani sunankii ku ilaaqay saxiixatan ku ilaaqay wadaarimiyi kii ku ilaaqay cala daarimiyi calay hada damiirka haaday ku cadfan tahay wdaarimiyi daarimi kii saxiix ku ilaaqay wlmuntaqa muntaqaha ibnu اljaruud axaadiidtiisa kii saxiix ku ilaaqayna waa tasaahulay waduunaha masaanidu wاlmuctali minha اladii liaxmadi wاlxandali waduunaha waduuna sunani sunanka waxaa ka hooseeyo masaanidun masaaniid kutub oo musnad la yidhaha musnad wاlmuctalii midka ugu sareeyo minhaa oo masaaniidda ugu sarreeya xaggooda aladii kii weeyaan liaxmedin axmed u sugnaaday liaxmedin waa iska tanwiiniyey hadeertaan maa laa yansarif waayo laakiin daruura unbuu saa u yeelay liaxmedin u sugnaaday walxandali iyo isxaaq ibni ibraahim yani isxaaq ibnu raahuya alxandali wuxuu ka wadaa isxaaq ibnu raahuya abuu yacquub isxaaq ibnu ibraahim almacruuf ibni raahuya musnad buu leeyahay iyo kaas buu yiri kutub masaaniid la yidhaahdaa ka hoosaysu yidhi sunanka darajada saddexaad waa sunanka waa masaaniidda waxaan soo qaadanay saxiixayn sunan masaaniida u imaanaysaa marka masaaniid marka waa jamcu musnad musnad muxuu yahay marka musnad marka kitaabka lagu magacaabo waa kutub xadiid ah oo loo alifo hab saxaabo saxaabadaas marka wuxuu ka ale wuxuu ka dhiganayaa xuruufulhijaa-iyu ku soconayaa maalan hamzadow ka bilaaba ilaa ya-dow geynaa saxaabiga magaciisa hamsada u ka bilaado maalan anas maalan ubay axaadiid ubay ibni kacbu hal meel ku qora uma haddana wuxuu gelayaa anas wahaakadaa saasu socona ama waxaa dhici karta inuu u kala hormarsado saabiqiyada maalan abubakar oo ka bilaaba cumar cusmaan cali baaqi lcashara saas u socona mid mid abuubakaroo ciwaan oo kale ka dhigana axaadiidta abubakar oo dhan buu hal meel ku qoraa uma haddana musnadkii cumaroo ku xijinaa uma kan cumaan wahaakada kutubta sidaa u dhisan ayaa waxaa la yidhaahdaa masaaniida la yidhahda musnad axmed bin xambal waa saas mar haddaad rabto xadiid musnad axmed inaad ka raadiso musnadka axmed see uga raadin kartaa baab ma uga raadin karta haddaad tihaahdid waxaa uga raadinaya xadiidka salaad oo ku saabsan yahay kitaabu salaad maba ka helaysid banaa sidaa uma dhigna ee waxaa uga raadinaya waxay tahay inaad taqaanid xadiidkan saxaabiga wariyey haddaad taqaanid saxaabiga wariyey saxaabigaas musnadkiisa la soo bax kadib fiiri marka axaadiidta indhaha la raaca kuu soo baxaya sida wax looga raadiyey saas waa jiraan culimo tartiibiyeen calaa dariiqatii waxay u tartiibiyeen cala alabwaab alfiqhiya laakiin kitaabka asalkiisu saasuu u qoran yahay sidaa ugu marka haddaadan saxaabigii aqoonin marka musnadka waxba kama soo heli karti waa inaad saxaabiga xadiidka taqaano kutubulxadiid marka waxay u kala qaybsamaan dhowr qaybood aljawaamic haddaad maqasho kitaabka jaamic in lagu magacaabo waa kitaab xadiid oo wax walba ururiyey tafsiiraa ku yaal waxaa ku yaalo fiqi axkaamtiyaa ku taalla raqaa'iqdiyaa ku taal adkaartiyaa ku taal siiradiyaa ku taal sida saxiixulbukhaariga oo kale intaas baa ku aljaamica layraa kaasoo kale kutub waxaa jirta sunan la yidhaha sunan abi daawuud sunan tirmidi ayaguna cala alabwaabi alfiqhiyay ku socdaan dahaaray ka bilaabayaan saasay u wadaan kuwa waa masaaniido waa kuwaan hadda aan sheegay kuwa waxaa la yidhaha almacaajim mucjamu dabaraani iyo sooma arkin macaajimtu waxay u qoran yihiin shuyuukh ayaga dabaraani maalan sheekhiisuu soo qabsanaa sheekh ka mida say u kala waaweynaayeen hadduu doono hadduu doono sida xuruufulhijaa'iya magacooda uga kala bilowdo sheekhuu qoraa axaadiidtiisa hal meelu ku qoraa haddana sheekha kale axaadiidtiisa hal meel xadiid dabaraani ku sugan ma heli kartid ilaa an tacrifa shaykhahu marka kuwa waxaa la yidhaahdaa marka kutub اlأجزaء la yidhaha kuwana kutub اlأجزاء waxaa la yidhaahdaa waa kutub mas'alo keliya laga alifay bas xadiid waa yihiin laakin fii masأalaةi waaxida bukhaari oo kale maala wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha juزء الqirاءة alqirاءaةu khalf اlimaam bis wax kale kuma qorin kitaabka dhanba axaadiid saasa unbaa ku qoran juزء rafc اlyadayn axaadiidtii rafc اlyadayn bs juزء ru'ya kitaabo kaloo saa la yidhaha wahaakada kutub اlأجزaء la yidhaha kuwaas kutub waxaa la yidhaha kutub اlarbaciinaat waa kutubtan alarbaciin nawowiga oo kale iyo arbacuuna xadiiثa fi اljihaad arbacuuna xadiiثa fi kada kutub اlarbaciinaada la yidhaha kuwa iyaguna wahaakada marka kutubaha xadiidku waa habab nooc kutub waxaa la yidhaha kutub اlaraaf kutub اlaطraaf aa la yidhaha adraaftu waxay tahay wuxuu ku siinayaa xadiidka jumlada ugu horeysa daraf bis darafkaas marka xuruufulhijaa-iya u ku socdaa alifuu ka soo bilaaba ilaa ya darafkaas markuu ku siiyo darafka markuu ku siiyo wuxuu sheegayaa xadiidkaas meel allaale meeshuu lagu wariyey markaas maalan xadiidka darafkiisa markuu qoro kadib wuxuu ku leeyahay albukhaariyu janaa-is baab kada muslim meeshaas abu daawuud meeshaasuu ku wariyey musnad axmed fii musnadi fulaan kutub marka waxaa weeyaan xadiidkaas meel allaale meeshii lagu wariyey ayuu kuu sheegaa kutub aladraaf aa laaa kan ugu weynna waxaa weeyaan tuxfat alashraaf ee mizi uu leeyahay alxaafid almizi abulxajaaj almizi maxay taraan kutubtaas waxay taraan ninka baaxidka ah ee raba xadiidkan duruqdiisa iyo siyaadaadkiisa inuu ogaado xadiidka darafkiisa uu soo qaadanaa meeshuu ka raadinaa in allaale marka kutubtii ou sheegay oo dhan bou hadhow dib u raadina marka waa qaamuus oo kale waa qaamuus sooma arag waa qaamuus xadiioo kale walidaalika marka cilmigan aadaan looga shaqeeyey qofka haddou dufayli qofka dufayliga isagaa waxaa dhici karta inuu is yidhaahdo xadiidtan wixii la rabaa qaala rasuullah la yska dhihi karaa inuu is yidhaahdaa dhici karto laakiin shaqo aad iyo aad u fara badan baa laga qabtay wa duunahaa masaanidun baa ah masaaniid wlmuctali kan ugu sareeyo minhaa masaaniidda xaal uu ka mid yahay aladii kii weeyaan liaxmedin u sugnaaday axmed binu xambal wاlxandali iyo isxaaq bnu ibraahim alxandali kii u sugnaaday masalat alxukmu bالصxaةi wاlxusni calىa matni rawaahu tirmidi wاstushkila halkan masalada oo uga hadlaa waxay tahay صaxiix iyo xasan tacriifaadkoodan ka soo baxnay inay kala duwan yihiin baa soo ogaatay tirmidi baa wuxuu isticmaalaa haadaa xadiiثun xasanu صaxiixun labadii hadda noocee kala duwanayd ayuu hal xadiid ku sifayna hal xadiid buu wuxuu dhahayaa xasanun صaxiixun muxuu ka wadaa marka masaladaas halkan u gunta marka wuxuu leeyahay marka alxukmu xugun bisixati sixo loo xukumo wاlxusni xasannimo la xukumo calaa matnin matni loo xukumo korkiis lagu xukumo matnigaas oo waxaa tidhahda alxukmu xugun dheh bisixati sixo la xukumo wاlxusni xasan la xukumo calaa matnin matni korkiisou ahaaday khabar uga dhig jaari majruurkaas matnigaas oo rawaahu tirmidiyu tirmidi oo wariyey wastushkila waa la ishkaalsadayse